فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo madaafiic ku garaacday dhismaha xalane ee magaalada muqdisho askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo muqdisho lagu dilay ra-iisul wasaaraha itoobiya oo soo daabacay qariirada soomaaliya oo somalilan ay ka maqan tahay xilli maalmahan la hadalhayay inuu farmaajo geynayo somalilan gaar ahaan hargeysa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona ee shiinaha ka dilaacay waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan insha allah maxaad ka taqaan dhulka joore ee jubbooyinka ka tirsan warbixin aanu ka diyaarnay kadib socdaal shaqo ayaannu idiin haynaa insha allah sidoo kale barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaad ku maqli doontaan saakow oo lagu kala iibsado saalada locda u diyaar garoob dhegstayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta madaafiicu waxay ku garaaceen dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye caddaan iyo madowba leh uu degan yahay madaafiicda oo ku aruuray gudaha dhismaha ayaa la sheegay in afar ka mid ah ay ku dhaceen goobo bartilmaameed ahaa wixii khasaare ay halkaa ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin waxaase xusid mudan in shisheeyihii goobta joogay argagax iyo anfiriid uu ku dhacay ayna kala carareen tani waxay muujinaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku xoogan tahay magaalada muqdisho maadaama duhurkii ay gudaha magaalada madaafiic ka soo ridayso islamarkaasina ay ku garaacayso deegaano kale oo magaalada ka tirsan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho askarigan oo ka tirsanaa ciidamada milatariga ayaa waxaa lagu dilay deegaanka baar ubax rag ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dilkaasi geystay dilka sarkaalkan waxa uu kusoo aadayaa xili laba askari oo kale oo midkood uu sarkaal ahay shalay lagu dhaawacay deegaanka afarta jardiino ee isla magaalada muqdisho sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray siciid buur sidoo kale isla shalay duleedka magaalada muqdisho xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ku dhaawacday gudoomiye xigeenkii deegaanka ceelasha biyaha ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa soo daabacay qariirada soomaaliya oo somalilan ay ka maqan tahay xilli maalmahan la hadalhayay in uu farmaajo geynayo somalilan gaar ahaana hargeysa wararkaas iyo warar kale oo la xiriira wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona ee shiinaha ka dilaacay waxaa la socday cabdifitaax maxamed qaasim cabdifitaaxow bal een arrimaha noo faahfaahe cabdulaahi haddaan ku horeyno ee ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxa uu bartiisa twitter-ka ku soo qoray saacado ka hor amaba uu ku soo daabacay sawir uu ku muujinayo qariidad cusub oo soomaaliya ah taasoo uu ka reebay gobollada waqooyi galbeed amaba somalilan waxaana uu ku darsaday dhulka soomaali galbeed oo ay horay u gumaysanayeen una aqoonsan yihiin inuu yahay dhul itoobiyaan arrintan marka waxay dhalisay ee kommentiyo ama aragtiyo badan in dadku ay ka bixiyaan hadalhayn badan iyadoo oo dadka ee soomaalida ah ay shacuur aad u fara badan muujiyeen taas marka waxay keentay in abeey uu qadka ka saaro oo uu tirtiro sawirkaasi islamarkaana uu ku bedelo mid kale oo si caadiya u muujinaya qariidada soomaaliya laakiin arrinta xusidda mudan ayaa waxay tahay ka hor inta aanu meesha ka saarin sawirkii hore dad badan ayaa meeshiisa ku sawirtay oo saxafiyiintu ay ka mid yihiin sawirkaasna waa kan cabdulaahi haatan inaga soo hor muuqanaya waad arkaysaa oo ma ahan een astaantii sabcada ama toddobada u ekeed oo waxa uu ka dhigay leen dheer oo taagan isaga oo ka jaray goboladaas markii uu dareemay shucuurta soomaalidana waa kan ee sawirkan kale ku soo bedelay marka ee dadka aragtiyaha ka dhiibanaya waxay leeyihiin abiy axmed ee dadka soomaaliyeed mooralkooda ayuu xoqayaa waa uu tijaabinayaa waa uu sii darsayaa sheeko xasaasi ah ayuu soo wadaa gaar ahaana safarka uu farmaajo ku geenayo magaalada ee hargeysa ayaa wax badan oo xasaasi ah xambaarsan rag badan oo aad ugu dhown daloola siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka ah lagu soo amray in maamulka somalilan uu u aqoonsado dal ka baxsan soomaaliya taa beddelkeedana etoobiya ay doonayso in ayba ku darsato dhulkii soomaaliyeed ee ay horay u gumaysanaysay dabcan waana sida laga dheehanayo ee qariidada abiy axmed uu soo daabacay maanta intaa waxa dheer oo hadalkaasi qudhiisa laga dheehanayaa hadal muuqaal ah oo goordhoweyto lasoo daabacay oo ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ah maxamed cabdi xayir maareeye oo sheegay inuu ka soo jeedo goboladaasi waqooyi galbeed maareeye hadalkiisa waxa uu ka markhaati kacayaa dhab ahaanshiyaha qariidada abiy axmed uu soo daabacay shirarkii saddexgeysoodka ahaa ee farmaajo abiy iyo asiyaas oforki madaxweynaha eritrea dhex maray ee uu ku saxiixay ee farmaajo in la iskuba daro ee wadamada geeska afrika ay ugu magac dareen ee soomaaliya eritrea iyo etoobiya taas oo micnaheedu uu yahay in wadamadaas oo dhan uu madaxweyne u noqonayo abiy axmed marka maareeye waxa uu dadka ku dhaqan gobolada waqooyi ee ugu baaqay waa sida uu leeyahay ee inay la jaan qaadaan waxa ugu yeeray isbedelada socda ee dadku israacayaa iyo hadallo kale oo arrimahaasi ka markhaati kacaya ayaa ka mid ahaa warkiisii waana kan waxaan jecelahay inaan talo halkan uga soo jeediyo shacabka iyo madaxda reer somalilan oo runtii ah meelaan ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daaya oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska afrika iyo adduunka oo haddii aad ka hadhaan mar dambe meelaad kala qabsataan aydan heli doonin kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareye marka dhowaan ayaa lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu farmaajo geeyo magaalada hargeysa marka arinta kale meesha ku jirta waxay tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah saddex sano ayuu hogaaminayay dowladda federaalka ah ee gebi ahaanba uu ku fashilmay ahdaaftiisii marka wuxuu doonayaa in mar kale dib loo soo celiyo si taa ay u dhacdana siyaasiyiintu waxay leeyihiin wax walba ayuu oo etoobiya ay ka dalbato inuu u saxiixo waxaad la socotaa dekadihii iyo badihii ayuu saxiixay arintan kale ee wax la bicidsada ma ahan in somalilan uu fasaxo oo uu yidhaahdo etoobiya ha ku biirto dhanka kalena falanqeeyaashu markay isweydiiyaan arrimahan waxay u baahan yihiin dabcan dhaqangal haddii etoobiya dekad la siiyo ama waxyaabo kale loo saxiixo dhaqangal ayay doonayaan siyaasiyiintu marka waxay leeyihiin etoobiya ujeedadeeda koobaad ma ahan dhaqangelin oo keliya laakiin danta weyn ee ugu jirta waxyaabaha hadda abeey uu wado waxa weeyaan gudaha dalkooda waxaa ka jira qulqulatooyin qowmiyadaha oo dhan way iska soo horjeedaan abeey waxaa saaran culaysyo etoobiya waxaa ku soo socda doorasho jaamacadihii waddanka waxaa xiran oo dagaallo u xirmay in ka badan koob iyo labaatan jaamacadood arrimahaas marka ma ahan kuwo ay wax ka qaban karayso ee dowladda saa darteed abiy axmed waxa uu danaynayaa inuu dadkiisa ka yaabiyo oo uu yidhaahdo war waddan dhan ayaan gacanta idiin soo geliyey dekado ayaan kasoo saxiixday ee madaxweynaha dowladda federaalka ah geeska afrika oo dhan ayaad madax u noqonaysaan oo aad gumaysanaysaan marka arrimahaas ayuu aaminsan yahay abeey inuu isugu keeni karo ee dadkiisa iyo qowmiyadaha kala duwan ee waddanka etoobiya ee haatan isnaca iyo qalaanqalka uu ka dhexeeyo dhanka kale magaalada hargeysa aad baa looga hadalhayaa arrintan ee socdaalka abeey iyo farmaajo dadku aragtiyo kala duwan ayay bixinayaan golaha guurtida oo kale saleymaan gaal ayaa ugu cadcada dadkii ka hadlay hadalladii waxaa ka mid ahaa isagoo fariin u diraya abiy axmed abiy axmedna waxaanu leenahay waa inaad yaro aanoo keenidiin
marka arrimahaas oo dhanna waxaa keenay siyaasadda etoobiya oo ku dhisan in soomaalida la kala qaybiyo la isku diro hadhowna mid mid ama koox koox loo liqo sida haatanba ee soconaysa marka waan arki doonnaa cabdulaahiyow sida arrimahan ay ku dambeeyaan gebagabadii dalka shiinaha ee coronavirus ayaa si aad ah u sii baahay saacadihii ugu dambeeyey kiisaska dadka uu cudurku soo ritay waxa ay kor u sii dhaafayaan toddobaatan iyo kow kun afar boqol afartan iyo sagaal dhimashadu saacado ka hor waxay ahayd kun toddoba boqol toddobaatan iyo lix waxaana la filayaa in intaasi ay ka badatay oo berito iyo warbixintooda ayay kusoo daabici doonaan dowladda shiinaha waxay sheegtay inay adag tahay sidii cudurkan lagu soo afjari lahaa dhaqaale ahaan waxay ugu tala gashay in ka badan boqol iyo soddon bilyan oo doolarka maraykanka ah in cudurkaasi lagula dagaalamo oo lagu dabarjaro waana uu sii faafayaa oo shiinaha iska dhaafe in ka badan labaatan waddan oo caalamka ah ayuu gaaray laakiin arrinta la yaabka leh ee sida gaarka ii soo jiidatay waxay tahay war ka soo baxay dhakhaatiirta shiinaha saad la socoto ee shiinaha muslimiin ka badan hal milyan oo ay gumaystaan waxay amar ku siiyeen inaysan soomi karin salaadoo kale mamnuucay ka dhigeen qofkii weyseqaad lagu arko ee dowladdu waxay amar ku bixisay in lasoo sheego si xabsiga loogu taxaabo oo tallaabo looga qaado mararka qaar dhowr bilood ka hor dad ee kaamarooyinka qarsoon ay soo qabteen iyagoo weyse qaadanaya ayaa la arkayey ee ciidanka shiinaha oo si daran u garaacaya dadkaasoo lagu haysto maxaad u weyse qaadanaysaan marka bal eeg qisada ama arinta la yaabka leh ee dhakhaatiirta shiinaha ay ka dhawaajiyeen waxay yidhaahdeen cudurkan markii aanu baaritaan badan sameynay waxaan ogaanay in sababaha lagu yareyn karayo fiditaankiisa amaba looga hortegi karayo inay tahay kow dadku waxay yidhaahdeen maalintii waa inay faraxashaan ugu yaraan shan goor waxaa kaloo ay yidhaahdeen waa in sidaasoo kale ay sanka biyo ku shubaan islamarkaana ay nadiifiyaan sidaasi la mid ah waxay dadka fareen in ay ku luqluqdaan biyo diiran ilaa dhuuntana waa in la gaarsiiyaa ayay yidhaahdeen sidoo kale waxay ku taliyeen in dadku ay wejiga dhaqdaan maalintii dhowr jeer waa weysadii ay dadka muslimiintaah u diideen oo ay yidhaahdeen waa xaaraan ma arki karno qofkii sameeyahay tallaabo ayaannu ka qaadaynaa ma ahan dhaqan fiican haatan ayaad mooddaa in allah subxaanahu wa tacaala uu cudurkan coronavirus ku muujinayo gafkoodii nadaafadda iyo weyseqaadka iyo waxyaabaha hoos tegaya sida sandaarsiga iyo luqluqashada iyo waxaasoo dhanna ay yihiin wax wanaagsan waxaana suuragal ah in dad badan oo shiinees ah ay ku cibro qaataan waa haddiiba ay wax fahmayaan oo ay ku cibro qaadanayaan waad mahadsantahay kaasi wuxuu ahay cabdifataax maxamed qaasim فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي iminkana maxaad ka taqaan dhulka joore loo yaqaan ee jubbooyinka ka tirsan dhowaan ayaan socdaal shaqo ku tegey warbixintan ayaana ka diyaarinay dhakhaatiir baa noo timid muxuu ahaye een, ku dadaalaysa inay dadka dawada nin walba uu leeyahay iyo xanuunkiisa inay muxuu ahaye ka dabaybaan waxay weydiinayaan qof kasta xanuunkiisa iyo muxuu ahaye een, caafimaadkiisa iyo sida xaaladiisu tahay kadibna markay akhbaarta helaan daway u qorayaan dawada qofka uu leeyahay baana siinayaan um, bilaa shuruud ahoon aan wax muxuu ahaye een, dhaqaale iyo midna aan shuruud ku xirrayn oo lacag la-aan bilaa lacag ahaa gobolada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya waa kuwo ku fadhiya dhul aad u baaxad weyn waxaana ku dhaqan bulsho isugu jirta beeralay iyo xoolo dhaqato iyo kuwa magaalooyinka saldhigtay oo noloshoodu ganacsi ku tiirsan tahay haddaba dhowaan ayaan socdaal shaqo ku tegay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo qaarkood ay u dhow yihiin soodiinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waxaana la kulmay qaar ka mida bulshada deegaanada ku dhaqan oo iga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin halkani waa dhulka jooraha loo yaqaan oo ah boqolaal kilomitir oo isku wareeg ah waana howd meelaha qaarna waxaa kugu adkaanaysa in aad marto tirada dhirta awgeed dhirta ayaa ka nabad gashay dhuxulshidatadii dantooda keliya ka fikirayay kuwaas oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka mamnuucday in geedaha ay ka jaraan meelaha ay ka taliso deegaanada qaar waxaad ku arkaysaa raadad muujinaya in dhuxul laga shidi jiray laakiin beddelkeeda geedo cusub ayaa soo baxay maadaama tobankii sane ee lasoo dhaafay la hor joogsaday dhuxul shidatada deegaanada markii ugu horreysay aan tegay waxaa ka mid ah santaaro madheer koromi wadajir dallaayad iyo degmada badhaadhe inkastoo iminka wakhtigii jiilaalka la joogo haddana deegaanadan waa kuwa doog ah maxaa yeelay roob aan dadka deegaanku dayrtii tagtay iyo guga soo socda midna ku tirinayn ayaa iska da-aya waxaana meelaha godan ka buuxa xareed geesta kalena waxaa jira togog meelo fog biyo ka yimaada wada kuwaas oo badankood badda ku dara inta badan bulshada deegaanadan ku nool waxay dhaqdaan lo-da walow ariguna aanu meesha ka maqnayn maxamed nuur oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada badhaadhe ayaa juqraafi ahaan noogu sharaxaya badhaadhe iyo deegaanada hoostaga iyo kuwo kaleba bareer horta waxay xuduud la leedahay kenya afartan kilomitr u jirtaa xuduudda magaalada kulbiyow dhinacan xuduud bay kala leedahay kismaayona waxay noo jirtaa dhinaca kismaayo adiga waxay noo jirtaa boqol iyo toddobaatan kilomitr bay noo jirtaa dhinacan xeebaha kudhaa raaska kudhaa lixdan kilomitr inoo jirto iyo raaskamboni oo dhinacan markii loo maro toddobaatan kilomitr inoo jirto dhinacan kale ilaa iyo hoosugo bay ku egtahay degmadan oo inoo jirto adiga boqol iyo rawax dalaayadda hadda noogu xigtaa wadajira ku xigta xalimo cadeeyadii dhinacan madheer koorme santaaro iyo jilaa iyo aaggaa la degan yahay marka dhinacan kulbiyow waa naga xigta hadda noogu xigtaa oo afartan kilomitr inoo jirto dhinaca kale haddii la isu laabo jadeecaali iyo waxaa naga jiraan iyo ilaa waraq meesha la yidhaahdo marka laga badan baa laga badanna waa nagu hareeraysan yihin aa togag biyo wado hadda midda inaad soo aragta waa u malayna lagtana inoogu weyn ee la yidhaahdo dalaayadda meesheeda ilaa iyo shan bilood bay saa biyo u wadaa iyada naftarkeeda biyaha xataa kenya ka yimaadaan waxay ka soo leexdaan modikar meesha la yidhahdo bahashi birta dheer ee gaar sokodeeda lagta soo martaa waay tan meesha ka gelayso inta waxay ka galaan caanoore lagtan warfeenley ka galaan badday ku daraan ha badda meeshay ka galaan laba kale lagtaa kale hoolaa wajar wixii kale dhinacaana lagtaas waxay ka galaan hoolaa wajar buushbuushil halkaas buqurigaas ka galaan badday gashaa iyada waxay ka timaataa ilaa dhinaca kenya xataa xuduudda way ka soo gudbaan oo xuduudda xataa lagta xaluuqa soo marto meeshan ay ku soo shubtaa laga kaloo dhexe waa jiraan saddex lugood meel la yidhaahdo marto hadda meeshan meel dhexu ka leexato sangaaba la yidhaahdo xagga marto iyadana saddex lugood ka gasho laba quuri baa laa meesha iskaga dhacaan buurgaaba agteeda ah magaaladan badhaadhe waxaa duulaan ku qabsaday ciidamada kenya sanadkii laba kun labaiyo tobankii waxayse ka carareen laba kun lix iyo tobankii kadib markii qaar ciidamada kenya ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku xasuuqday degmada ceelcadde ee gobolka gedo bulshada badhaadhe ku dhaqani waxay tilmaamaysaa in dhibaatooyin xoogle ay ku qabeen ciidamada kenya balse allaha mahadii iminka ay amni iyo horumar heestaan walahi no dhibaatooyin badan baan ku qarnay waxay deganeen meel halkan bay deganeen hod aan naga dheereen oo maxaan ku dhahdaa muuqato dhibaatada ku qabna waxaa ka mid ahayd hadday xoolna ulmaan xataa jihadan xoolo uma aan doonan jirin xoolo uma aan foofin jirin uma aana dhaqaaqi jirin waraha dhankan ku yaalla ee magaalada ay leeheed oo biyaha laga cabbi jiray uma aan doonan jirin biyo dhibaatooyin badan baan ku qabna xaqada markii laga hadlano markii guureen marka dareenkan sidee noqday wallahi no dareenkayna waa isbedelay alxamdulillah rabbil caalamiin nabadgelyo helnay wax dhibaato ma aana qabin hal mar baa intay ayaga naga guureen qolooyinkii maxaan ku dhahdaa bangarafka dhihi jiray maraykanka uu wena ku baa hal mar soo weerareen laba qof bay naga dileen dhowr nafoo lo-on waa naga dileen laakiin wax kaloo dhibaato inta ayaka naga tagen na gaari haba yaratay ma lahan amniga guud alxamdulillah iska fiican yahay wax dhib ma laha inta ay xarakada hadda gacanta ku hayso waa nabad inta marka ay joogaan hadee kama wararmano annaga maana aadno mana tagno alxamdulilah waa amniga guud aad buu fiican yahay sanadihii ciidamada kenya ay badhaadha joogeen hablaha deegaanka qaar ka mid ah ayaa soo tuuray ilmo dhicisyo ah madaafiicda ay kenyaatigu ridayaan awgood waxaana jiray shakhsiyaad deegaanka ka mid ah oo ku dhintay iyo xoolo intaba sida uu sheegayo xasan oo ka mid ah dadka deegaanka meeshan waxaa soo galeen ciidamada kenya oo loo yaqaano amisom then waxaa jireen caqabadooyin fara badan oo degmada ay u geysteen waxaa ka mid ah inay dadkii habeen uu socon karin waxaa ka mid ah hubiyada saa'id u dhaca inay ridaan oo bilcaamaha qaarkood ay ilmihii soo daadiyeen uriirka haddee wax weynaa lagu rida meesha noo degan yihiin waa buurta arkaysa inta badan waxaa dhacday haweenkii in ay ay soo dilmaan ilmihii ay soo ridaan then waxaa dhacday haddii ay maarata dagaallo ay dhacaan in ay dhexdhigdhigaan magaaladii oo dad badan xoolo badan ay ku dhammaadeen madaafiic marka waxaas ay dhexdhigeen xoolo badan ku dhammaadeen ani sac baa iga dhintay sacna aabuqiisii ku dhacay bahalkaas hooyaha ay soo tuunay aawaqiisii u dhintay hadda mardhow labadaas sac iga dhimatay dad waxaa ku dhimatay intaan xasuusto intaan joogay saddex qof kenyaati ku dileen kenyaatiga dhibaatooyin kale dhibaatooyinka kale ama fasaada kale ay keeneen waxaa ah in enjo-ayaal ay imaadaan meeshii dadkii tacabka laga reebo dadkii beeraha tabcan lahaa waxaa maxaan guri loo saaraya in la dhahay ad hebela wax qoraysa dadka duurka waa inay aadan ay diideenba oo wax ay tabcadaan ay shaqaystaan dadki macnaha cid aan waxaan arkay in ay dee dadkii shaqaysan lahaa ama geleydii badarkii dhulka dhulbeereed soo saaran lahaa in la dhaho bishii waa lagu qoraya iska joog dadka ma shaqaysato baahanayaa la dhahaybo aa noo soo martay marka alxamdulillah waan ka raadsanaad maxaad hadda faa'iideen hadda waxaan faa'iidnay nabadgelya wakhtiga amniga aad u fiican maxkamada islaamiga oo aad noogu shaqaynaya oo aad u wanaagsan waxbarasho islaami ah wacyigelintaba afar ilaa tan sac noo socota rag iyo dumarbo waxbarasho ragga qaas si horaan maanaqaan had mardho inoo bilaawatay oo sha- ay harakadan ta imatay alxamdulilah harakada aad aan ugu mahadcelinaynaa iminka reer badhaadhe waxay u arkaan inay haystaan xorriyad buuxda goortii ay doonaanna ay soco karaan hadday baadi goobanayaan iyo haddii kaleba halkan aad joogto ciidanka kenya deganaa jiray way idinka guureen maxaa farqiga udhexeeya marka idinla deganayn maanta yow wax farqi badan baa udhexeeya taas anaa joogay farqi badan baa udhexeeya habeenkii hadduu naf baaday inaga dhumo maana raadsan jirin waagaas xerada waxay naga galaa maana la soo bixi karin dameeraha inooga xarooday iyo ariga nooga xarooday iyo looda inooga xarooto waraaba unbaa nooga dhex dili jiray laakiin hadda waxaan awood u leenahay ilaahay maadii caawo lix saac toddoba saac duurka inta adaado xoolahaaga soo doonato inaad soo xaraysato keedsato wakhtiga doonto socoto cabsilaaan ku seexato ku soo toosno alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan waxa inoogu darnaaba waxay ahaydba nabadgelyo xumada habeenkii u badanba markii la gaaro haddii dadka waa iska xoolo dhaqato waa naf baa kaa luma mid baa kaa baadiyan mid baa kaa dhala oo meelahaas iska fariisana wixii marka inaad raadsato habeenkii aad casirka hadda markii la gaaro waa baxnaa inta badan ragga waxaan raadinaa xoolahaas baadida iyo waxaasaan soo raadinaynaa waa la soo xareeya haddii haddee meel aad ku soo xaraysata aad weyso gelinka dambe haddaa dhaafose maalintan xoola kuma xaraysnaanayin marka habeenkii magaalada ama dhankooda lama mari jirmi ama maalin xataa habeen iyo maalin maalintii wixii un agtooda marka aad bidhaanta ishaad ay haysato aan xerada kaa gelin waad soo wadan kartaa laakiin habeen haddii la gaaro dhinacanba waxa aadi jirayba ma laha marka ilaahay maadi hadda af- afarta gees magaalada meeshaan doonaan marayna meeshaan doonaan aadayna wixii kaa dhumo waad raadsanaysaa xor baa tahay qof xanuun haddii lagu soo habeennimadii waad u gurban kartaa waad aadi kartaa maalintii baad aadi kartaa ilaahay maadi aad baan hadda u fiican hadda alxamdulilah ee waxaan ku sawiri karaa waana kala duwan yihiin meel amni iyo meelaan amni ahayn oo aad bay u kala fiican yihiin Ee, waagi hore da amniga meel colaad ka jirto waa meel khatar ah laakiin hadda alxamdulilah amni fiican haysana nabadgelyo ballaaran aan la haystaa ciidamaha xarakada jooga wax oo khashaad ma jiro habeenkii nabadgelya lagu socdaa Ee, wakhtigaa doontaa iska soconaysa maxkamadaha cadaaladda way ka dhisantaha meesha maamulka wixii meeshan maarata maxkamadda iyo waxoo dhan waa diyaar oo cadaalad waaye wax xaqdarro lagu qaadaya weli ma arkin maxkamadda islaamiga waan ku qanacsanay anaga maasha allah Ha.
halkan waxaa ka furan xarumo lagu bartay diinta islaamka oo bulshada deegaanku ay ka faa'iidaystaan diiniga waa inoo socotay dugsigana waa inoo furey qur-aanka madarasa waa inoo shaqeeyaan aad iyo aad dhinaca en, diiniga waa aad baan oga fiicnayn inkastoon u baahannahay in weliba eh, maxadi iyo wax aan- aan sii haminayno inaan samaysano hadduu ilaahay idmo kuwa ka waaweyn Max- maxad ha aan ilmaha ku xarayno oo diinta lagu lagu tarbiyo Ila- insha allah ilaahay idankiis waa rajaynaynaa mar dhow inaan samaysano hadduu alla idmo nasarka magaaladan badhaadhe waxaa ku yaal iskuul hoose dhexe oo maadi iyo diini intaba lagu barto inkasta oo muddo gaaban uu xirnaana iminka ayaa dib boorka looga jafay nio anigu waxa la yidhahdaa cabdiraxmaan xuseen jallow waxaan ahay maamulaha iskuulkan badhaadhe Een, iskuulkan wuxuu soo bilowday laba kun iyo labadii bishii labaad ayuu soo bilamay wuxuuna kusoo bilamay qaab jaaliyad ah Waxa- waxaan xaqma waxaan arkaysa hadda waxaa waaye isniintii baan bilownay sabtaan dule mar waxaan rabnaa durisad aan bilownay dule maar haddaan dib u furhaynaan inta laba bilood wuu xirnaa nimanka hore wax siin jiray waxaa oo naga galaabteen saddex bilood maca- ayagoo kule macalimiinta ayay wixii joojiyeen marka haddana qolo kale cusub ah, jaaliyad bay ahaayeen qolo nairobi joogto jaaliyad ahaa- ahaan bay ahaayeen maxaa maxaa lagu bartaa marka Eh, waxaa lagu bartaa maxaan ku rahdaa soomaaliga een, xisaabta carabiga een, maxaan ku rahdaa maado- mawaadda tarbiyada sida maxaan ku rahdaa fiqiga iyo axaadiista iyo s- eh, siirada iyo tawxiidka Een, waxaa lagu bartaa ingiliishka maadooyin kasta lagu bartaa ilaa maado toban maada lagu bartaano marka dadka dhigtaa maxay leegihin tirada ardada hadda waxaa waaye boqol iyo waxaa waaye afar arday waayeno boqol iyo afar arday waaye inta hadda hadda dhigato hadda oo hadda riglig ah u imaatono marka hadda een, eh, waxaa rabtaan eh, inaad dib boorka ka hadda jafta aan dib boorka uga jirno fadlan. waxaan maalmahan baa filayn oo arkaysaa nadiifin baan ku jirnay inta saddex maalmood ah hadduu leeqaa darasarta berri waxaan rabnaa inaan darasadda aan bilowna rabnaa oo hadduu maan dib u shaqo iskuulkan marka ma hoose dhexe iyo sare isugu jira hoose ee dhexe dhow isku daa ilaa sideed buu ku egyahay ciidamada kenya ayaa ku sugan magaalooyin badan oo jubbada hoose ka tirsan oo ay ka mid yihiin kismaayo afmadow dhobley hosingow iyo kuwo kale waxaase xusud mudan in aanay nabadgelyo ku haysan oo ay dhufayse ku godoonsan yihiin waxaa kaloo iyaduna xusud mudan in kenya dalkeeda loo dib dhaafay oo ay gudaheeda ka dhacaan weeraro ay abaabushay xarakada shabaab ulmujaahidiin intii aan joogay joore xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa bulshada qaar waxa ay gaarsiisay gurmud isugu jira raashin iyo dawo hay-adda alixsaan alkhayriya oo xarakada hoos tagta ayaa raashin isugu jira bur bariis timir iyo saliid waxay guddoonsiisay boqol iyo konton qoys oo loo arkay inay yihiin kuwa bulshada deegaanadan ku dhaqan ugu dhaqaalaha hooseeya dadka ayaa raashinka lagu kala siiyey santaaro wadajir madheer koromi dallaayad iyo badhaadhe sidoo kalena koox caafimaad oo walaayada jubbooyinka ka socotay islamarkaasina gaari ku wadatay dawo badan oo kala nuuca ayaa dadka ka daweynaya cudurro kala duwan dhammaan deegaanada aan soo sheegay waxaa mid waliba kooxda caafimaadku ay ku qaabishay bulsho badan oo bukaano ah waxayna u qoreen dawooyin kuwaas oo lacag la-aan lagu siinayay magacaaga cabdirasaaq budul cali cabdirasaaq budul ee kusoo dhowo warbaahinta ee maanta halkan aad joogtaan magaceeda ka waran waxaa kaloo sharaxdaa wixii maanta ka dhacay Een, meeshaan aan joogno waa tuuladii dalaayad walaayada muxuu ahay jubbooyinka gaar ahaan degmada badhaadhe Een, walaayada islaamka gaar ahaan degmada badhaadhe waxayna soo gaarsiisay raashiin mucaawina iyo dawo labadaba Een, falilaahi alxamdu dadka waa xanuunno iyo muxuu ahay bukaan bay lahaayeen ilaahay fadligii dawaa loo helay muxuu ahaye ay isticmaalaan oo wanaagsan oo tayo leh marka dawadaasaana la soo gaarsiiyey dhaqaatiir baa idin yimid dhakhaatiir baa noo timid muxuu ahaye een, ku dadaalaysa inay dadka dawada nin walba uu leeyahay iyo xanuunkiisa inay muxuu ahaye ka dabaybaan waxay weydiinayaan qof kasta xanuunkiisa iyo muxuu ahaye een, caafimaadkiisa iyo sida xaaladiisu tahay kadibna kadibna markay akhbaarta helaan daway u qorayaan dawada qofka uu leeyahay baana siinayaan um, bilaa shuruud ahoon aan wax muxuu ahaye een, dhaqaale iyo midna aan shuruud ku xirnayn oo lacag la-aan ah.
bilaa lacag ahaa Ee, marka daweynta ka sokow raashin baa hay-adda alxsaan alkhayri oo xarakada shabaab almujaahidiin hoos tagtaa halkan ay ka qaybiso bal asna saad u arkaysan si wanaagsan oo ku habboon baa isna loo qaybiyey waa jira raashinka waana la soo gaarsiiyey Een, dadka masaakiinta ee tuulada degan kuwa weliba muxuu ahaye aad ugu hooseeya yaana loogu deeqay raashinkaasoo muxuu ahaye bulshada iyo muxuu ahaye wilaayadaba ay u garteen saad u aragtaan marka idinku meedhaa odayaasha deegaanka ay tihiin arrintan maanta meesha ka dhacdo ama daweynta ah ama si raashin qaybinta ah si wanaagsan oo muxuu ahaye aad u habboon oo islaamnimo leh oo muxuu ahaye wanaag leh yaan u aragsannahay waan ku qanacsannahay aad baan ugu faraxsannahay waxaan gudbinaynaa in muxuu ahaye si wanaagsan naloo soo gaadhsiiyey dawadii iyo raashinkii muxuu ahaye een, walaayada een, nala ku soo dhiibay waxaan gudbinaynaa wax kasta oo muxuu ahaye een, walaalaha islaamka loogu deeqaayo in walaayada sidaa een, muxuu ahaye ay noo soo gaadhsiiso maamushana oo a- aan laydin hilmo anala hilmaamin weliba haya inaan layna agmari Ah, sidaa wey haa xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sanadihii lasoo dhaafay gargaar waxay u fidisay qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada ay ka taliso فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag iminkana waa saakow oo saalada lo-da lagu kala gadanayo warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa inoo haya weriyaheena maxamed mudeye axmed abu muslim kaasi wuxuu ahaa maxamed mudeye abu muslim kaasi wuxuu ahaa maxamed mudeye abu muslim
qofkii leh labaatan neef oo lo' ah isla markaana ku dhaqan degmada saaku wuxuu subax walba heli karaa lacag waayo saalada xoolihiisa ayaa laga iibsanayaa saalada ayaa ka dhigan sida shamiintadii oo kale kolka la dhisayo guri cariish ah ama mundul maadaama guryaha saaku ay noocaasi u badan yihiin cid walba oo lo' leh waxay muhiimad weyn siinayaan sidii ay u kaydsan lahaayeen saalada lo'da iyaga oo subax walba ururiya mararka qaar waxaa la arkaa carruur daba joogta lo'da kolka ay ka daaqsin tegayso magaalada kuwaas oo wata weel ay ku gurtaan haddii ay saalato ururinta saalada ayaa ah mid u baahan xirfad sida uu inoo sheegay mid ka mid ah bulshada saalada insha allah oo loda dadku laba siyaabood bay u kala aruursadaan Ee, labadaa qayboodna qaybna waa qayb ayagu guryahooda iyo ku dhoobto oo iskood u taga qaybna waa qayb ganacsi ka raadisa qaybta markaa laakiin aruurinta muhiimaddu taas weeye aruurinta weel yar baa la qaataa caagug oo labaatan laho la jaray ama sakeel kaasaa lagu aruuriyaa marka hore markaasaa jawaankii haddana lagu sii ritaa marka saas ayaa adii lagu aruuriyaa loorkaa laga buuxiyaa loorka marka la buuxiyana gaadiidkiiyaa la saartaa sidaasaa lagu soo qaataa ilaa iyo guryihii oo markaa hawsha laga qabanaya lagu keenaa marka ninna gurigiisuu ku dhoobtaa ninna wuxuu ka sii raadiyaa nolol buu ka sii raadiyaa wuu ka ganacsadaa kuwaas ayaga marka ka ganacsanaya iyagana aruurinta qaar gacmahoodaiyo jawaankooday ku gurataan caag ma haystaan qaarna waxaa weye caag bay haystaan labaatanlaha iyo sakeel kuwaasay ku guraan markay u buuxsamaan bay jawaanka iskaga sii gediyaan haddana qaarna gacanta intay jawaanka qaataan bay jawaanka intay ku qaadaan gacantiibay jawaankii ku dhex guraan sidaasay jawaanka ku buuxsadaan labadaas siyaabood baa marka loo kala aruuriya qiimaha saalada lo'da imisa ayaa la iibiyaa
bismillaah horta intii aan la kulmay anigu oon dadka xerada wax ka guranayaan ugu tegey dadku labadaa qaybood ba ahayn qaybna dad guryahooda iskooda wax ugu samaysteen qaybna qayb ganacsi ka raadisay inta ganacsiga ka raadisay marka beer meeshka mar xeradooda aad ugu tagto iyagoo aruursanaya waxay ku leeyihiin loorkan iga siiso toban kun haddii uu soo qaado isagoo kareetadii ku soo qaado magaalada uu keenana shan iyo toban kun bay siistaan calaa loor sidaasay kuwa marka ganacsiga ka sii raadiyana sidaas ayay ka dhigaan laakiin dadka xoolaha iska leh inta badan ma gataan iyagu sadaq ahaan bay u dhiibtaan oo dadkii u yimaada saas ku siistaan dadka marka iyagaa labadaa qaybood qolna gurigiisu ku samaystaan ninna lacagu ka sii raadiyaa haddaad xerada ugu tagto taraa loorkan isii toban kun isii buu ku leeyahy hadduu soo qaado fadhiga kugu keenayn shan iyo toban kun ayuu loorkii ay ku gadaan saas waa qiimooda saalada ayaa muhiimad weyn u leh dhismaha guryaha waxaana ay dadku sheegayaan inaan sinaba looga maarmi karin saaladu waxay qabataa waxyaabo badan bay qabataa dadku isku darajo maaha dadka qaar waxay dhistaan sar sarta waxaa laga dhistaa bulkeeti bulkeetiga shamiindaa la mariyaa shamiindada nuurasiya la mariyaa kadib ayaa gurigii la fargaasaa oo naashnaashaa saalada lo'da waxaa lagu sameeyaa waxyaabo badan bay tartaa dadka soomaaliyeed dhaqan iyo hadiyi dhaqan bay u leeyihiin waxay tartaa guriga dhista ah ama mandulka ha ahaado ama baraakada ha ahaado ayaa lagu dhoobaa see loogu dhooba haddaad dhahda waxaa ka mid ah su-aasha sida saalada marka lasoo aruuriyo oo xaafadda la keeno ciid baa la soo qaadaa ciidda way kala tahay ciid oo saaladaad lagu dara gooniya ayaa jirto oo isqabsato saaladii ayaa lagu daraa biyaa lagu daraa guriga ayaa lagu dhoobaa marka waxaa faa'iido u tahay guriga haddaana la dhoobin oo aarishka ama balbalada ama mundulka ama baraakada haddaana la dhoobin ma cimraynayso marka gurigiyaa lagu dhoobahayaa sanadkiiba laba mar saddex mar ayaa lagu dhoobaa marka la dhoobo gurigu wuxuu noqonayaa difaac u noqonaya dhaxantii iyo harkii iyo dabeeshii iyo biyihii waxa ma soo galahayaan marka guriga qabo buu noqonayaa saas aniga saalada aqoontayda saas waa inkastoo ay halkan qaali ka tahay saalada lo'da haddana mar walba guryaha lama dhiso sidaa darteed xuseeney oo ka mid ah bulshada ayaan weydiinay bal in ay keed geli karto iyo in kale saalada lo'da markaa hadda waxay ga weydiisay keyd ma geli kartaa iyo keyd ma geli karto keyd way geli kartaa waxay keyd u geli kartaa saalada lo'da hadda ayadaaba macduun iska noqoto hadda waddanka annaga aan joogno siiba gaar ahaan jubbooyinka siiba gaar ahaan degmada saako annaga hadda aan joogno ayadaaba xoogaha macduun iska noqotay loorka yarka oo haafka bariiska lagu keeno ayaa shan iyo toban kun la kataa awalna waaba dadka waaba laiska siin jiray oo xero kasta la tagay waa laska soo aruursan jiray hadda ayadaaba horta macduun ku noqotay sida dhoobeysta keliya umbaan hadda loo isticmaalaa keydka hadda ay geli kartaa waxay tahay sida guryaha lagu dhoobtaa muddada waa iska yaali kartaa dadka qaarkiis way jajabiyaan tan labaad waxaa la sameeyaa oo intay qalasho ayaa la burburiyaayo waxaa bacrimo lagu sameeyaa beeraha ayaa bacrimin loogu sameeyaa tan saddexaad sida hadda aan mar aan safar aan ku tagay oo dalka kenya siiba ilaa gaar ahaan nairobi dhulkaas aan tagay macdan ayaa laga sameeyaa oo insheeg danab ay dhalisaa oo beeraha lagu waraabiyaa sida kale waxaa kaloo jirta hargeysa iyo meel u dhow oo niman kanada ka yimid inay sameeyeen danab ay ka dhaliyeen intay keediyeen oo ay dhuxul ka sameeyeen oo ay mashiino motooro ku kiciyeen aaladahaasna waa jirtaa kolley waa teknolojiyada hadda la gaaray waa nama soo gaarin annaga marka manaafacaadaas badanay leedahay marka iga weydiisay saalada wax iga weydiisay intaa hadda kolley micnaha khaarij iyo daaqil aan wax ka ogahay intaasaan kuu sheegi lahaa saalada xaggeeda guud ahaan jubbooyinka gaar ahaan degmada saaku waxay la gaar yihiin in guryaha dhista ah ee lagu salaaxo saalada lo'da ay fuundiyaal ka yihiin haween haddaba ugaas biyey oo ka mid ah ugaasyada magaalada ayaan weydiinay waxaa u sababta ah arrintan marka hor ilaahay maa iskule mahad kabacdi arintan saalada looda ama xaarka looda ee gurya laga dhoobow horta wala la dhoobow gurya may waa guriga ka cimri wey waaye guriga haddii inta la dhoobna inaa dume wala la dhoobow mar waliba horta guriga ina ka cimri waaye tan lamaad su-aalada ay warshasiya muddey may haytay rag oo hula suubiyaw jare baryaagandema ma aragna laakiin waagii hore dowladdii hore ee almaaniga ee maxamed siyaad barwaagishe degmadan rig oo dhoobow manate dhoobow iyo jarijari sida lankabiirow leeraw iyo nimanka la jareen manate dhoobo jareen meyle jarijarti laakiin hadda si xoogaha burburkii lahanku naqdi haddii oo goloon lambaha tuulooyinka walku haleeh sida guriga marka cusbi amal tuulooyinka hadda oo la dhisa magal ibalaambo ridka iyo leh gacanta hore dadka oo tuulooyinka degan webiga afjee minaa barnaamijkaasi walku halaataba suubiyaang madi guriga oo usubanyi walse ridee laakiin marka dembe farsamooyinka dembe balaangaasa dhamaystirka laakiin gacanta hore oo ridka ah magal iyo balaambo dadka tuulooyinka webiga afjee degan haddaba ilaalaana ku samayin suubiyaang laakiin magaalada waagii hore jaarjaarti nama dhobo guryaha ka deerni laakiin hata majetlan guri dhobo balanle dhobas guryaha dhista ah ee lagu salaaxo saalada lo'da ayaa leh taariikh fog sida uu inoo sheegayo nabadoon cali cabdikariin aniga taariikh ahaan intaan ka warhaayo deegaan aan deganaan jiran u badnaay markii la isweydiiyey dhoobka hortasiiiska soo fasal fasalkiisa qutur alle ha ku imaado mug wax ilaahay uun soo adeejiyi waayo laakiin maxaa laga teexiraacay baa la isweydiiyo waxaa la yidhi bahal dadka raxaweynta dafuufi ay dhahaan guryaalka wax ku dhadhooba ukumana meesha ku dhala bahalkaasaa laga tahraacay baa odayaalkaasaan wax ka soo gaarnay inuu meesha ka soo fasalantay baan ka warhaayaa gobolka jubbada hoose sahaarada ee hadda hoolaha lagu daraayay dhoobka lagu daray lagama aqoonin markii hore dambas iyo waxaa laisku dari jiray iyo dhoobkaa laisku dari jiray raggii bilcaanba goobaa la dhihi jiray waa laisla dhoobi jiray ridkii hore ridkaas markii la rido oo gurigaas kuu dhammaada laba qolhaad qolhaada dhalinyari iyo bilcaan intaba waa loo awadaas baa laleeyahay waa lagu buuqa awadab waa lagu dhoobay marka dambe malaaska ah haddii ilaahay idmiyaa lagu dari jiray dambasaa lagu dari jiray markii dambe dadkii hadeegaan walba waa la tagay waa la soo arkay waxaana la ogaaday inay saxaarada lo'da ay qiimo weyn tahay ku fadhida yaa la soo ogaaday saalada lo'da inay qiimo weyn ku fadhidaa la ogaaday marka markii dambe hadda deegaankii dhan waa gaaray waxaa hadda loo bedeshay dambaskii meeshii lagu daraayay dambaskii waa la joojiyey waxaa loo noo saaladii lo'da lo'da maqaarkeeda lacag waay subugeeda lacag waay aanaheeda lacag waay noolkeeda lacag waay haarkeedana lacag waay saaladeedana lacag waay ma fahmino markay eenkaas tahay in lo ay wax guryaalka lagu jiro ee la barya ee ummadda soomaaliya u badan tahay hoostiisa ay ku nooshahay oo lagu baryo lagu hergela inay saalada looda ay tahay marka aniga intaan ka warhaayo aragtidayda awalkiis hore in meeshaas laga taxraacay deegaanka aniga aan deganayn guryaalka sidaas loo dhoobi jiray markii dambe la ogaada inay saalada ay daman ay adkaysanayso haddii horta loo baday dhoobka loo bari maabka fooqaysaba haddii dhoobkaba mar loo baday guri ridkiisa hore haddii intii saxaaro lagu dara la dhooba gurigaas sidii ku fooq waa adag tahay dembinaas adkaysanaya marka saalada sidaasaa loogu bogay saasaa looga isticmaali jiray intaan aniga ka warhaay markii guri hadda dhoobkiisa aan ka sheekay waa intaas
inkastoo dadku weli dhisanayaan guryaha carayshka haddana waxaad mooddaa in ay sidii hore ka yaraanayaan dad badanna dhisanayaan guryo sar ama dhagax jiingado iyo guryaha shabiska loo yaqaano ee sarta loo ekaysiiyo intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي